أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تدلو bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaaye ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a abiy axmed iyo xisbigiisa oo soo saaray go'aamo wax badan ka bedelay hanaanka maamul ee itoobiya axmaarada iyo tigreega oo ka carooday awoodo dheeraad ah oo la siiyey qowmiyadda oromada maxaan ka ognahay haykalka nidaamka cusub ee itoobiya yeelan doonto warbixin ayaad maqli doontaan muqdisho dhulboob uu ku laran yahay xasuuq shacab oo maanta ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho maleeshiyaadka kooxda riddada oo toogasho u geysanaya dadka shacabka ah wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo war ka soo saartay xasuuqa iyo dhulboobka ay murtadiintu ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir waraysi ayaad maqli doontaan maleeshiyaad hubaysan oo la wareegay gacan ku-haynta magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose maamulkee ayay hoos tagaan maleeshiyaadkan wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan wilaayada islaamiga ah ee bakool oo diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo wada dega wilaayadaasi duqaymo hor leh oo dad ku dhinteen oo ka dhacay xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya qodobadaas kuwo kale iyo hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya qaar ka mid ah wariyaasheenna waxaadna naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay dhulboob uu ku laran yahay xasuuq shacab oo kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad gurguurtee ay ka geysatay xaafadda tokiyo degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaana dadka shacabka ah toogasho u geysanayay kooxda riddada soomaaliya waxay sidoo kale barakicinta dadka shacabka ah u adeegsatay diyaarado nooca dagaalka ah oo ay leedahay dowladda riddada ah ee turkiga kuwaasi oo argagax gelinayay dadka shacabka ah ee duulaanka burburinta dhulkooda lagu soo qaaday muuqaalada sida weyn baraha bulshada ugu baahaya waxaa ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta oo wiil dhallinyaro ah ku toogtay magaalada muqdisho meydkiisana soo dhigay bartamaha laamiga haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii saaka burburinta guryahooda lagula dhaqaaqay ee kooxda riddadu ay guryahooda awoodda ciidan ku burburisay waxayna ka warbixinayaan qaabka ay wax u dhaceen
sababa ku magaceeri aabihiis gacanka had daranaa bisha walaalkay cadaaladaan rabaa cadaalada u baahana wiilka arday da qalin jebiso dugsi sarow ka qalin jebshay nin loohan weyn oo ahay nin waxaa la bara u ahay cilmi waagana kitaabada cilmi raacahay saakana salaad subaxoo aastay salaada subax hadduu ka baxana cilmigoo horuu sii aadaayay ciidankaana dileen oo dowladda hadda ciidan kalena ma soo dhex gelin oo dowladdayaa dishay inay qaadaanna waa diideen shacabkaa noo soo qaadeen diigbahoona u dhintay aan ku jiriyo wiilkeenna ciyaalo suuq maheen hal yeer oo macalinsalaa dhaloo maanta weere ada xataa ma jiro madaxa xabad laga marso wallahi billaah laa ilaaha ila allah wa anna muxammad rasuul waxaan walaa damiir soomaali iyo damiir bini'aadanimo xataa ma leh wallah war wiilkaas hooyada maanta dhashay maxay dareemi kartaa aakay hadduu ilaaha ku waroon yahay xalil toddobada saacana la soo weeraray waxaana soo weeraray ciidanka xasan sheekh aana soo weeraray aniga waxaan ahay nin naafe mootadaana ku socdaa waxaan ku guurana ma haysto alaabtayda bannaankay taalaa gurigii waa jijibiyeen alaabtayday bannaankay taalaa waxaan ku guurana ma haysto ummadda rasuulku waxaa u sheegaa in nimankan ilaahey uu soo qabto saanay noo galeen guryahayni waa jajabsheen waxaan ku guurinan ma haysano haddaan hadda canshuura nagala qaaday haddana hadda mataqaanaa waxaa layidhi burburin nalama wargelin nalama dhihin mataqaanaa saan waaye qaabkaana wuxuu socdaa nalama dhihin saaka waxaan soo kacna unugu toddoba saac oo habeenimaan soo kacna askar qulqula qulqula maya waxa waaye xabadaan maqalnay xabadiyaan ku soo kacnay xaytaa waxaan haddaan jidadki soo fadhiisanoo soo fiidhi maagnana waxaa leedahay gala guryaha guryahaan galnay saakana mataqaanaa waxaa waaye cid walba wixii ay rareen ilmiyey la baxe miijiska iyo dhulkaas mataqaanaa waxaa ka soo socda mataqaanaa fiiqisaa ka soo socda waa la fiiqo waaya ka tarbiilkuna dhexduu ka yaalla dadku waa guurayaan waa qaxayaan qaxaa ka socda qaxa ka socdana wuxuu yahay waxaa lagu waabariisay xala sagaalkii saac ka hor iyo siddeeddii saac ayaa xabada aan ka war helnay waxaan ka war helnay in xaafaddu hareeraysan tahay wax waxaanse ka yaabannahay wax digniinahoo nala siiyena ma leh saakay meeshaan waxaa ka dhacday barakicin aad u daran barakicintana saaka ma bilaabanaya xalay labadii habeennimo ama siddeed saac habeennimo ayay ciidamada dawladda dhinacayada xaafadda tookiya ka soo galeen dhinaca miijiska dhinaca buulo geesaale dhinaca masaajidka cumar tugumbe dhinaca siisii dhammaan ciidamo ayay keentay dawladda ciidamadaas ay la socdaan raggii wax duminayey iyo ay la socdaan cagafcagafyadoodii si ay xaafaddan oo ah xaafadda ugu weyn isku raranta magaalada muqdisho oo tookiyada xaafaddaas ay ku nool yihiin ugu yaraan siddeed boqol oo kun oo lagu qiyaaso dada inay ku nool yihiin sababtoo ah waa xaafad aad u jaan badan ciidanka labada habeennimo ayay waxay ku soo qaadeen xaafadda weerar dadkii shacabka ahay waxay sameeyeen iska caabin iska caabintii dadka sameeyey dadka qaar waa la dhaawacay dadka qaar waa la dilay sida social media aa ka aragta adiga dhimashada ka dhacday sanca agteeda dhaawaca ka dhacay dhanka masaajidka cumar tugumbe miijiska dhaawaca ka dhacay dhammaan social media way la socdaan in dad habeen hurdaayo oo shacab ah oo masaakiina oo hubaysnayn oo hub wadan in habeen la soo weeraro oo la argargax geliyo oo la barakiciyo oo carruur yar yar oo hurdaayo in la cabsi geliyo oo la barakiciyo wax wanaagsan ma aha dowladnimada kuma wanaagsana bini'aadamnimada kuma wanaagsana shacabka soomaaliyeed barakicinta iyo dhibaatada lagu haayo hadda sooma bilaaban laakiin hadda waxaa soo kordhay in sidii madaxweynaha hore u ballan qaaday in sagaal saac habeennimo guryaha la yskugu soo gelaayay ay ahayd dadka hubaysan taas oo loo beddelay in shacabkii la barakiciyo aad iyo aadaa uga xunnahay dadkii dhaawacaaya isbitaalka alkaala la geeyey marka madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya asigoo jooga magaalada in shacabka lagu barakiciyo in qadaraas lagu soo siiyo la dhahiyo dadkaas barakiciya annagaa gadaashiina taagan ciidamada annagaa nii siiyeyno idinka naga hormara waa wax aad iyo aad looga xumaado dowladda tan waxay ku tahay boog ay ku tahay ayadayna ku soo laaba doontaa shacabkan masaakiinta ah meel ay u barakacaan ma jirto sababtoo ah magaalada horaa loo barakiciyey tee kaaga sii darane si loo argagaxgeliyo dadka shacabka ah ah waxaa loo soo kiciyey diyaarado f sixtiin ah argagaxgelinaa lahaa ciidankii cabdibilayaashii booliskii ciidamadii gaarka ahay dhammaan in shacab lagu barakiciyo habeen madow adeer janna tan lagama helo tan cadaabka meesha ugu hoosaysaa laga helaa waa hagaag wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa war ka soo saartay xasuuqa iyo dhulboobka ay murtadiintu ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir haddaba kusoo dhowaada waraysi aanu la yeelanay sheekh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir waxaana waraysigaasi inoo qaaday walaalkeen ismaaciil salaad bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa inoo suurta gashay inaan waraysi la yeelanno waaliga wilaayada islaamiga banaadir sheekh muuse cabdi calaale sheekhana marka hore soo dhowow waalowaya walaal jazakallah khayr sheekh muuse maanta muqdisho waxaa ka dhacay dhibaato hor leh oo murtadiinta u geysteen shacabka caasimadda maxaad kala socotaan arrintaas bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin walaalow waa la soconnay dhibaatada dhacday maanta marat dhibaatada dhacdana ma aha mid maanta bilaabatay waa muddo dheer mid soo jiitamaysay laakiin aad moodo in marba mar ka dambaysa ay arrintu kasii maartaan xumaanayso sidii maartaan ay ahayd oo aad moodo marka in shacabkii oo dhanba nin walba godkiisa ay biyo ugu soo galeen waxay ku bilaabatay marka hore waxa la yidhaahdo danta guud iyo dhulka caamka iyo dhulka dowladdu leedahay iyo in la dhaco oo ummadda soomaaliyeed ka dhexeeyey laakiin maanta waxay maraysaa in nin dadkii shaksiga ahaa oo maartaan dhulkooda ayagu deganaa boqolaalka sano oo iska dhaxlay oo ab iyo ab iska soo gaaray in maanta la dhacayo la barakicinayo maartaan dhiigoodiiyo dheeftoodiiba la banaysanaayo oo loo adeegsanayo ciidamada kala duwan oo hubaysan oo maarata milatarigi iyo nooc walba iyo boliis iyo haramcad iyo jin iyo jaan aan loo kala harin nabad sugid oo xoog dadka lagu muquuninayo oo wax la dilay iyo wax la barakiciyey iyo wax la dhaawacay ay dadka ay naqdeen waa arrinaan aad iyo aad aan uga xunnahay oo aan aad iyo aad maarata yani aan uga qayraysannahay runtii xaqiiqatan wax dhacay wax maarata yani damiirka qofka maarata yani uu aqbali karo caafimaadka qaba ama islaamnimadu ay ku jirta ma aha waa tahay waa halkee degmooyinka ay cadowgu dhulboobka kula kaceen maanta walaalow degmooyinka xamar horta degmo aan aan dhulkeeda la boobin maarata hore uma jirin dhul badanaa lasoo boobay laakiin hadda yaakshiid iyo kaaraan iyo meesha la yidhaahdo dhulka hadda ugu dambeeya maanta yaakshiid iyo dhulkaasay ahayd iyo kaaraan waxaa ka horreeya maalmihii dhaweyto waa beri yani marka waa isku xigxigaan dhulkaas waa beri iyo maarata yani xamar jajabaa laga soo bilaabay meesha la yidhaahdo meesha la dhihi jiray buula wekiyo waa dhulkii xamar laga aasaaso ugu horreeyey waxay ka mid tahay waa beri degmooyinka ugu horeeyey oo maarata yani xamar laga sameeyey ka mid tahay oo xilligii ingiriiska iyo xilligii talyaaniga xamar sidaad ka warqabtaan aad og tihiin talyaaniyaa gumaystay talyaaniga ingiriisaa ka qabsaday ingiriiskii haddana laga qabsado talyaaniyaa ku soo noqday yacni intaas marxalaha lasoo maraya degmooyinkii jiray oo dadku ay deganaayeen ayaa maanta la leeyahay maarata ayaa la boobaya oo la dhacaya soo ma jeedid marka waa waxaa weeyaan waa waa marxalad aad iyo aad u culus oo aan la malay karin maarata waxa maanta dhacaya sheekh muuse murtadiintu waxay rasaas nool nool u adeegsanayeen maanta shacabkii ka dibadbaxayay dulmigaas maxaa khasaara ah oo shacabka ka soo gaaray walaalow shacabka khasaaro weyn ayaa soo gaaray waxaa la barakiciyey oo la baabiiyey guryahoodii iyo dhulka ay maarata deganaayeen boqolaalka sano oy iska soo dhaxleen oo qofba qof ay ka dhaxashay ay ku noolaayeen ay ku dhaqnaayeen waxaa maarata yani dhintay dad tirabeel ah waxaa la dhaawacay dad tirabeel ah wax loo aaba yeelay oo maarata yani dadkaas loo reebtay ma jirin waxaa loo isticmaalay awooddii ciidan oo dowlado loo isticmaali lahaa ayaa dadka shacabka ah oo masaakiinta ah oo marasta ah ayaa loo isticmaalay marka waxaad moodaa dadkana inay sidii falastiin camal oo yuhuud la dagaalamaysa inay dhagax tuurayaan ayagana marat beebe iyo marat yani iyo cabdibele iyo dhashiike iyo qoryaha waaweyn oo hubka loo isticmaalayo marka arrin aad iyo aad fool xun ayaa meeshaas maarata maanta ka dhacday oo aan aad uga xunnahay kana tacsiyay inaan dhibka dadka soomaaliya soo gaaro waa tahay waxaa la arkayey sheekh muuse maanta diyaaradaha turkida oo argagaxgelin ku sameynayey shacabkii bannaanbaxayey maxay tahay sababta arrintaasi ka dambaysa turkida iyo dowladda hadda meesha ka dhisan waxay sheer ku yihiin boobka iyo dhaca ummadda soomaaliyeed iyo hantida guud iyo midda gaar ahaaneed waxaad ogtihiin turkigu tobannaan sano ka hor ayaan anagu ka digayno lehen war turkigu ha la iska fiiriyo waa xaaladiisu maarata wuxuu wado laakiin dadka soomaaliyeed waa ku sirmeen maarata macaawano iyo gargaar iyo waxbaan qabanayaa ayuu maarata nagu soo galay laakiin waxaa soo baxday wejigiisa dhabtaha ayaa maanta soo muuqday khayraadkii dalka ayuu boobay dekedii u qaatay oo ogtihiin kumanaan kun oo shaqaale ah oo ka shaqaysanayo naftooda ku maareynaya in hal maalin laga dareeriyey oo isagu la wareegay eeraboorka uu la wareegay oo maalin walba shaqaalihii soomaalida laga eryaa oo maarata yani turki iyo dad isaga uu keensaday ay maarata yani ay la wareegayaan waxaad maarata yani maqlaysaan shidaalka iyo batroolkii dhulka soomaaliya ku jiray macaadinta inuu isagu qaadanayo leeyahay boqolkiiba shan ayaa soomaalidu leedahay marka waxaad moodaa dowladda meeshan ka dhisan iyo turkiga cilaaqada ugu weyn oo ka dhexaysaahi waa boobka iyo dhaca ummadda soomaaliyeed mid guud dan guud iyo dan gaara intaba marka waa waa wax isku xiran hadda ciidamada maanta ee dadka la dagaalamayay oo maarata yani shiikiyaalka iyo beebayaasha watay waa ciidamadii uu soo tababaray turkigu waxaa intaas sii dheeraaday maanta oo maarata yani arrinta maarata yani layaab kale ay noqotay in diyaaradihii turkiga ayay maar dulhe ahaabayaan iyagoo dadkii shacabka ahay oo masaakiinta ahay oo qaxayay cabsi gelinaya markay dadkii inay isdifaacaan ay isku dayeen oy dhagax tuureen oo awood maarata yani wixii yani ay la soo baxeen waxay heli kareen dhagax tuur iyo wax lamida oo dadka ay maar dagaalameen oo maar xabadaynayo in haddana loogu daro dadka ay dhiiradeen in haddana diyaaradihii maar turkiga oo maarata hawada ay ka carqaladeeyeen ayagoo dadka cabsiinayo oo joog hoose ku socda si dadku ay maarata yani u cararaan ay u niyad jabaan oo ay maarata yani marka waxaan dhihi karnaa waa heshiis ka dhexeeya nimankan riddada ah oo meesha hadda mas-uul ka ah iyo dowladda turkiga waa arrin ay heshiis ku yihiin waxay heshiis ku yihiin khayraadka dalka soomaalidaoo guudna in la dhaco midda gaar ahaanedo dadkana in la qaato arrintaasay ku bahoobeen waana wax hadda sidan muuqdaa su'aal ka dhan marka turkigu yani isagoo gargaaraan wadaa iyo ummadan masamatabixihalhowna soo galay laakiin maanta meesha ay marayso waa la arkaya nin walba m soomaaliyeed waa u jeedaa ninay ka dahsoon tahay ma jiro khayraadka dalka oo maarata yani dhulka ku jiray iyo midkii badda ku jiray iyo midkii beriga yaalay ayuu qaadanaya dowladda meesha ka dhisan oo riddadaana wuxuu ku taageeraya ayaduna waxay dhici karto inay dhacdo ku gocansiinaya marka waa dad heshiiyey oo marat dowladda turkiga iyo dowladda hadda meesha ka jirta oo riddada ah waxay heshiis ku yihiin in ma dalka in la boobo guud ahaan iyo gaar ahaan waa shaqo noocaas oo ay ku bahoobeen waxaana markhaati maadoonta ka ah haddii ciidamadii turkigu soo tababaray na ay dhulka ka dagaalamayaan diyaaradihii turkigana ay dadkii kor ka carqaladaynayaan oo cabsi gelinayaan yacni waa arrin muuqata marka in iskaashi labada qole ka dhexeeya inuu jiro sheekh muuse turkidu sida hadda muuqata si toos ah ayay ugu lug yeelanayaan dulmiga iyo gabodfalka ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed maxay uga dan leeyihiin wuxuushnimadaasi ay samaynayaan
waxay uga dan leeyihiin wax kale maaha turkigu waxaa weeyaan waa daniiste waa dhaqaalo doon wuxuu dantiisa ka arkay inuu dalkan soomaaliyeed in la biliiqaysan karo wuxuu maarata yani door biday in dalka soomaaliya khayraadkiisa midka duugan oo maarata gunta hoose ku jira iyo midka bannaanka yaallaba inuu isagu qaato wuxuuna arrintaas heshiis kula galay oo si sahlan ugu saxiixay yacni qolada riddadu hadda meesha ka jirta waxaad ogtihiin turkigu khayraadka dalka oo u boobayey oo badda iyo berigaba ku jiray qolada xataa riddada oo baarlamaan ku jirta waxay ansixinayeen ayagoon waraaqaha maarata yani arrintaas lagu soo qoray ayadoon la akhrin ayaa la baasgaraynaya maxaa yeele wuxuu isticmaalayaa waxa weye rishwo iyo laaluush iyo lacag ayaa lagu bixinaya dadka meesha isugu yimidna waa dad wuxuush ah oo aan ummadda soomaaliyeed mateli karin oo kulligood danaystayaal ah oo kulligood dawarsi ku yimid oo dibadaha laga soo aruuriyey oo inta badan diyaasbara ah marka waa wada maarata ayaguna waa dhaqaalo doon marka waxaa ummaddii soomaaliyeed maarata aan hoggaan u noqday dad ayaguna maarata liita oo dhaqaalo doon ayagu ah oo aan sharaf iyo dadnimo iyo dal iyo maarata yani diin wax ay u aaba yeelaan inay jirin iyo dowladdan turkiga ah oo danteeda maarata yani daba joogta iyo inay dhaqaale meeshaan ay ka samaysato waa tahay sheekh muuse ugu dambayntii maxaa la gudboon shacabka muqdisho ku dhaqan iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed marka ugu horreysa waxaa weeyaan waa inaan alle ka baqno subxaana wa tacaala waa inaan alle u soo laabanno oon toobad keenno waan ilaahay subxaana wa tacaala inaan xariggiisa wada qabsanno wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu koonkan allah iska leh isagaana maarata yani maamul iyo xukun iyo maarata yani nidaam lagu kala dambeeyo oo ummaddu ay ku noolaadaan u soo dejiyey haddaan nidaamkaas nidaamaan ahayn haddii la raaco waa lagu baaba'aya adduunkana waa lagu baaba'aya aakhirana waa lagu naargelaya ummadda soomaaliyeed waa inay marka ugu horeysa islaamnimadoodii ay u soo laabtaan kitaabkooda qur-aanka oo alle u soo dejiyana ay maarata yani ay qabsadaan ay ku dhaqmaan ay isku xukumaan ay isku maamulaan ay u dagaalamaan ay maarata difaacdaan oo diintoodii muqadaska ahayd ay qabsadaan waa marka koowaad marka labaad ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda muqdisho ummad maarata weligeedba qiiro leh oo dagaalanta oo cadowga iska celisa oo aan yacni ilaa talyaani ilaa ingiriis ilaa boortaqiis afartan sano uu soo geli waaye magaalada muqdisho oo ay maarata dadka muqdisho iska difaaceen maraykana yimid waa ogeedeen sida dhulka loogu jiiday etoobiya waa ogeedeen wixii ku dhacay yacni hogaamiye kooxyada waa tii barqa lala kacay yacni ummadda soomaaliyeed gaar ahaan muqdisho waxay aad weligeed meel oo dulmi diid ah waxaan la yaabanahay sida dadku hadda ay dulmiga ay u ogolaanayaan oo ay u hoganayaan oo ayagana xaafad xaafad loo kala dilaayo waxaynan ogeyn xaafaddan maanta maarata la boobaayo dhulkeeda iyo dadkeeda la barakicinayo waxa ku xigaa waa xaafadda kale marka inay xaafadba xaafadda kale ay u gusinto ay tidaahdo xaafad heblaya maanta maarata yani oo xaafadba xaafadda kala sugto ay sugto waa midda dhibaatada taalowa marka anigu waxaan ugu baaqaya inay kulligood waa isku mid waxaad arki doontaa hadda xaaladu say kusii socoto qof badbaadaya xaafadda badbaadaysa midna ma jirto waa la bahaloobay awal waxaa lagu soo galay xaaladda dhul danguuda iyo dhul dowladeed laakiin hadda waxay maraysaa in dadka shacbigaha la dhacayo marka xaafadna badbaadi doontaa ma jirto waa maarata yani waa xaafad walba waa waa waa waa ku socotaa marka dadku inay baraarugaan ay gacmaha isqabsadaan ay meel ka soo wada jeestaan nimankan horarka oo dhiigooda iyo dheeftooda bale- banaysanaya inay iska dhiciyaan ninka ku shahiida oo ku- inta ku- naf- ku dagaalama man man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid wey yani waa shuhado wey dadka maanta ayagoo xoolahoodii iyo naftoodii difaacanaya ku dhintay waa dad shuhado ah marka inay dadku iska dhiciyaan ninaan maarata yani aday iska dhicin ku dhaafi maayo Ee, dhagax tuur keligana waxba anfici maayo dadka soomaaliyeed ama muqdisho waa dad oo hub heli kara maanta ay wax isaga celiyaan marka inaysan isgaarsiin meelaysan wax iska celin karin inaysan isgaarsiin intay hadda wax iska celin karaan oo ma- hubka u sahlan yahay inay gacantooda hub soo galo inay waxaan ka hortagaan midda kale haddaad walaalkaaga muslimkaa aad u hiili weydo adigana beri cid ku hilinaysa lama arko marka gar- gar- inay garbaha isqabsadaan inay wada istaagaan inay meel uga soo wada jeestaan inay cadowga horarka ah oo wuxuu dhaafaayo aan la arag iyo wuxuu tixgelinayo iyo wuxuu xushmaynayo waayeelada marasta masaakiinta agoommaha masaajidda dugsiyada qur-aanka wax xurmo leh oo maanta la xurmaynaya xamar oo jiraahmi jiraan marka arrintaas waa in laga kaco laga dhiidhiyo dadka muqdisho ay meel uga soo wada jeestaan ay maarata yani arrintaas gaashaanka ay u daruuraan ayagoo wada jira oo midaysan maarata waa inay iska waa inay iska dhiciyaan waxaan doqontaahoo dadka duleystay oo waxay maarata yani tixgelihayaan aysan jirinna inaan meel uga soo wada jeesano oon iska dhicino mabaadiida ilaahay subxaana wa tacaala koonkan in lagu maamulo oo ugu talagalana inaan qabsanno waa midda badbaada adduunyo iyo badbaada aakhiro labadaba lagu gaari karo waa maarata yani anigu dadka marka guud ahaaneed gaar ahaan dadka muqdisho ha iska dhiciyeen nimanka maarata yani eh, dhiigoodii iyo dheeftoodii bannaystay ha iska dhiciyeen kii dhintaana shahiid waayo kan kalena sharaftiisa uu soo ceshanaya intaasaan dhihi lahaa waa tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga wilaayadii islaamiga banaadir oo waraysi gaara siinayey idaacaddii islaamiga ah ee alaandaluus
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax ay ciidamada mujaahidiintu ku beegsadeen koranyo ka tirsan maleeshiyaadka ridada danab oo marayay tuulada madaxmaroodii oo u dhow saldhigga beliduugle gaariga qaraxa lala eegtay waxaa saarnaa toddoba askari oo murtadiinta danab ka tirsan dhammaantoodna waa ay halaagsameen waxaana ka mid ah sarkaal taliya unuga oo lagu magacaabi jiray axmed cumar cismaan sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax la beegsadeen kolonyo afrikaan ah oo zaad siday kuwaasi oo marayay inta u dhexaysa buufow iyo ceelwareegow qaraxyada ayaa lala egtay ciidamo lugeynayay oo kolonyada la socday waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan abiy axmed iyo xisbigiisa ayaa soo saaray go'aamo wax badan ka bedelay hanaanka maamul ee itoobiya axmaarada iyo tigreega ayaa ka carooday awoodo dheeraad ah oo la siiyey qowmiyadda oromada haddaba maxaan ka ognahay haykalka nidaamka cusub ee itoobiya yeelan doonto warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa la diyaarah walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman xilli colaado sokeeye ay ka holcayaan gobollada kala duwan ee dalka itoobiya ayuu abiy axmed qaaday talaab kale oo sii hurunaysa kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo midda qowmiyadeed ee ka jira waddankan dhaca geeska qaaradda afrika nidaamka ay majaraha u hayaan siyaasiyiinta oromada ayaa jiha cusub u jiheeyey siyaasadda waddankan kala qaybsanaantu ay ku sii xoogaysanaysay siddeeddii sannadood ee lasoo dhaafay sida uu baahiyey telefishinka ku hadla afka dowladda xabashida itoobiya waxaa soo gebagaboobay kulamo ay ka qayb galeen kumanaan kun oo erga ah kuwaas oo u badan ururada yaryar ee xubnaha ka ah xisbiga talada haya ee loo yaqaan b b go'aanada ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada adis ababa ayaa durbadiiba gariir siyaasadeed ka riday waddankan arrinkan oo hubanti la'aan siyaasadeed gelinaysa xaaladda dalka itoobiya gaar ahaan ismaamulada ay colaaduhu ka socdaan sida tigree amhara iyo oromiya sida ay wararku sheegayaan waxaa la go'aamiyey in kow iyo soddon sano kadib isbeddel lagu sameeyo hannaanka maamul ee waddanka iyadoona lalaalay dhammaan habmaamulkii ay soo rogtay jabhadda t b l f sannaddii kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii kolkaas oo malazanabi uu xukunka awood militari kula wareegay maalmo ka hor inta aan lagu dhawaaqin isbeddelka cusub ayay hogaamiyaal ka tirsan qoomiyadda amxaarada islamarkaana ku jira safka abiy axmed waxay ku goodiyeen inay qaadi doonaan tallaabooyin karan ah dowladda haddii la soo saaro go'aamo u hiilinaya qoomiyadda oromada madaxweynaha ismaamul goboleedka amxaarada ayaa ku hanjabay in isaga iyo shacabkiisa ay buuxin doonaan sufuufta jabhadda faano haddii magaalada adisababa loo aqoonsado caasimadda rasmiga ah ee itoobiya iyo inay ka tirsan tahay ismaamulka oromada go'aanada shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah in adis ababa ay tahay caasimadda rasmiga ah ee itoobiya iyo xarunta ururka midowda afrika iyo xarunta ismaamulka oromiya taas oo ka dhigan in seeri dagaal lagu iclaamiyey qowmiyadaha kale ee xifaaltanka awoodeed uu kala dhexeeyo qowmiyaddan hoggaanka u haysa talada shirkii uu abay hogaaminayay go'aanada kale ee laga soo saaray waxaa ka mid ah in la yareeyo awoodda baarlamanka talada waddankan uu u madax bannaanaado madaxweynaha waxaa laga guurayaa hannaanka baarlamaaniga waxaa loo guurayaa hanaan madaxtooyo tani oo ka dhigan in abey uu xaqiijiyey rayadii uu muddo ku taamayey falanqeeya saxafi oo ku sugan magaalada adisababa ayaa sheegay in shirka isbeddelka neliya ay ka qayb galeen in ka badan afar kun oo xubno ah kuwaasoo badankood loo tiriyo inay la dhacsan yihiin ajandayaasha dowladda shirka ayaa socday wax ka badan soddon maalmood waxaana ku hareeraysnaa doodo mararka qaar ku siginayay in lagu kala dareero المؤتمر ينعقد بعد مؤتمر عام 94 الذي وضع النظام الفيدرالي لجمهورية سوبيا الفيدرالية التي كانت تتكون في حينها من تسعة أقاليم فيدرالية نست فقرة 39 إلى حق تقرير المصير حتى الانفصال shirkan ayaa la qabtay kadib sheerweynihii guud ee sanadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii kaas oo lagu asaasay nidaamka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka etoobiya xilligaas dalku wuxuu ka koobnaa sagaal dowlad deegaan oo federaal ah qodobka soddon iyo sagaalaad ee dastuurka ayaa dhigaya xaqa ay qowmiyaduhu u leeyihiin ayo ka tashiga oo ay ku jirto inay dalka ka go'i karaan shirkan oo loo aqoonsan yahay hay-adda ugu sarreysa ee loo maro wax kabeddelka dastuurka wuxuu socday muddo soddon iyo siddeed maalmood ah waxaana ka qayb galay afar kun oo qofa shirka ayaa maanta lasoo gebagabeeyey kadib wadaxaajoodyo aan sahlanayn ka qaybgalayaashu waxay isku raaceen sideed qodob oo waaweyn kuwaas oo loo gudbin doono baarlamaanka si uu u ansixiyo marka baarlamaanku meel mariyo qodobadaasi waxay yeelan doonaan awood sharciyeed
في هذا المؤتمر الذي يعتبر هي المرجعية العليا لتغيير الدستور عقد على مدى 38 يوما abiy axmed wuxuu cagta ku dhuftay wixii uu dhisay melazanawi sannaddii kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii kolkaasoo jabhadda tigreega ee talada kala wareegtay mangiste oo ahaa dhigii cabcaanka ahaa qaaradda afrika in awoodda lagu soo koobo madaxweynaha baarlamankana laga dhigo mid jilbo xiran waxay sare u sii qaadaysaa urursanaanta xukunka iyadoo hoos u dhigaysa nidaamkii federaaliga ah ee etoobiya ay ku soo dhaqmaysay kow iyo soddonkii sano ee la soo dhaafay nidaamkan cusub wuxuu meesha ka saarayaa qodobka soddon iyo sagaalaad ee dastuurka etoobiya oo dhigayay in ismaamul goboleedyadu ay ka go'i karaan etoobiya inteeda kale hadda lama oggola ismaamul goboleed awood u leh inuu go'o waxaana la xadiday awoodaha maamulada tani waa fariin toos ah oo ku socota kooxda t b l f ee xusulduubka ugu jirtay inay gobolka tigray ka goyso etoobiya inteeda kale sidoo kale waxaa ceel lagu riday rajadii ay lahaayeen siyaasiyiinta qowmiyadaha sidaamo shucuubta koonfureed iyo amxaarada oo ahaa in etoobiya ay kala dhaqaaqi doonto iyona ay gobolladooda u raadsan doonaan aqoonsi caalami ah
أبرز الفقرة طبعا هي انتقال من الرئاسة البرلمانية إلى الرئاسة إلى الرئاسة من البرلمان إلى إلى الرئاسة يعني مسألة المحاسس التي كانت موجودة في الدستور السابق اللي هي تقسيم السلطات على أسس إثني تسقط ويصبح النظام في إثيوبيا نظام رئاسي qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in nidaamka dalka laga bedelo nidaam baarlamaani ah loona gudbo nidaam madaxtooya taas oo macnaheedu yahay in awoodda fulinta laga wareejiyo baarlamaanka oo loo dhiibo madaxweynaha tan waxay meesha ka saaraysaa nidaamkii awood qaybsiga ee ku dhisnaa qowmiyadaha kaas oo ku jiray dastuurkii hore sidaas darteed etoobiya waxay yeelanaysaa nidaam madaxtooyo madaxweynahana hal mar ayaa dib loo dooran karaa muddada xilkiisuna waa lix sano go-aankani wuxuu si toos ah u saameynayaa jabhadda shacabka tigree maadaama qodobka soddon iyo sagaalaad ee dastuurka hore uu siinayey xaqa ayokatashiga oo ay ku jirto xaqa gooniysutaagga qodobkaasi waxaa lagu bedelay qodob kale oo dhigaya in laba iyo tobanka dowlad deegaan ay xaq u leeyihiin ismaamul marka laga reebo arrimaha difaaca lacagta iyo siyaasadda arrimaha dibadda taas macnaheedu waxaa weeye in wixii maanta ka dambeeya aanay jiri doonin iskuday gooni isutaag ah oo ka baxsan qaabdhismeedka etoobiya midaysan albaabkaasna si rasmi ah ayaa loo xiray بمعنى بع- بعد اليوم لن تكون هناك آه، محاولات الانفصال إلا في إطار إثيوبيا الموحدة وأغلق هذا الباب إسهام marka la eego nuxurka go'aamada soo baxay badankood waxaa la dhihi karaa waxaa lagu cadaadinayaa qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega tusaale ahaan shirka ayaa go'aamiya in luqadda rasmiga ah ee dalka laga dhigo lix luqadood oo ay ku jirto midda soomaaliga tani oo ka dhigan in af amxaarigu uusan sii ahaan doonin afka rasmiga ah ee waddanka madaxweynaha itoobiya ayaa loo oggol yahay inuu xilka hayo lix sannadood oo xiriir ah isagoona doorasho geli karo hal xilli oo ka badan muddaxileedkiisa koowaad isbeddeladan cusub ee siyaasadda itoobiya ku soo kordhay waxa ay ka dhigan yihiin in abiy axmed uu isku dayi doono ahaanshiyaha boqorka waddanka waxaana la rumaysan yahay in marka uu dhammaad ku dhow yahay muddaxileedkiisii uu qaadi doono talaab kale ee xukunka uu ku sii haysanayo inta uu nool yahay dabyaaqadii sannadii labada kun shan iyo labaatankii ayuu abey tobabar u soo xiray ciidan gaaraya laba kun oo askari kuwaas oo ah ilaalada madaxtooyada ama xarsul jamhuuriga itoobiya waana markii ugu horreysay ay itoobiya yeelato ciidan caynkan ah siyaasiga mucaaradka ah ee jowhar maxamed ayaa xilligaas sheegay in abiy axmed uu isboqri doono islamarkaana uu soo wado go'aano laga anfiriiro waxaana muuqata in saadaasha siyaasigaas ay hadda rumowday dad wax taxliiliya ayaa aaminsan in itoobiya oo ah dalka ay ku nool yihiin qowmiyado kala af ah kala diin ah kala dhaqan ah uusan isku hayn doonin nidaamka ri'aasiga ah ee awooddiisu urursan tahay islamarkaana waddankan uu lugaha la sii geli doono colaado sokeeye iyo kala qaybsanaan siyaasadeed aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guudmarka amrigaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu idinkugu soo gudbinayno waxa uu yahay duqayn hor leh oo dad ku dhinteen oo ka dhacday xeebaha gobolka nugaal warbixintan waxaa lagu qoray websaytka islaamiga ah ee calamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan khasaa'ir isugu jira mid nafeed iyo burbur ayaa ka dhashay duqayn cusub oo maanta laga soo diiwaangeliyey xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari dalka soomaaliya halkaasoo maalmihii dambe ay ka dhacayeen duqaymo ka dhan ah kalluumaysatada duqayntan ayaa gelinkii dambe ee maanta laga soo calaamideeyey xeebta jiifle ee hoos tagta degmada godob jiiraan ee gobolka nugaal halkaasoo lagu beegsaday dooni ay saarnaayeen tobaneeyo qof wararka qaar waxay sheegayaan in duqayntu ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof halka wararka qaarna dhimashadu gaarsiinayaan ilaa iyo toddoba qof oo ka mid ahaa dadkii doonida la duqeeyey saarna goobta duqayntu ka dhacday ayaa ah meel u dhow halka kooxaha hubaysan ee soomaalida ah ku haystaan markabka u raran turkiga taasoo loo badinayo inay ka dambeyso duqaymaha maalmihii u dambeeyey ka dhacayay xeebaha gobolka nugaal laba duqayn oo tan ka horreysay ayaa midna lagu dilay ilaa iyo afar qof oo saddex ka mid ihi lagu sheegay inay yihiin kalluumaysato ka jilaabata xeebaha gobolka nugaal iyo naaquudihii doonidaasi halka tan labaadna lagu burburiyey doonyo ay la socdeen dadka deegaanka warbixintii calamada ayay taasi ahayd markana damaca marinbadeed ee etoobiya oo doonaysa in xeelado horle ay ku hirgeliso waa warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali meemo etoobiya oo weli baadigoob ugu jirta marinbiyood ay ka xayuubsato dalalka jaarka ayaa macad fadhigiisu yahay adisaba oo la yidhaahdo a d d i s uu u soo bandhigay qorshe uu rabo in etoobiya ay uga faa'iidaysato xaaladaha cakiran ee kasoo cusboonaaday marinbiyoodka bawlmandab wuxuu ku doodayaa in etoobiya aysan sugin in lagu martiqaado doodda amniga badda cas maadaama dhaqaalahooda uu si weyn ugu tiirsan yahay marinka adis aba waa inay dalbataa ayuu yidhi door hay-adeed iyo mid siyaasadeed oo rasmi ah oo ku saabsan amniga bawalmandab machadku waxa uu tilmaamay in dal xeeb leh oo keliya uusan noqon karin midka go'aamiya cidda xaqa u leh inay ka qayb qaadato amniga marinka sidaas daraaddeedna dalalka sida weyn ugu tiirsano marinka sida etoobiya sidoo kale waxay leeyihiin dano amni oo sharciyeynaya ka qaybgalka kulanka machadka waxa uu ku doodayaa in amniga baawalmandab uusan noqon karin arrin ay go'aamiyaan oo keliya dalalka aan xeebaha lahayn balse sida weyn ugu tiirsan marinka sida etoobiya ayaa sidoo kale leh ayuu yidhi dano dhaqaale iyo amni oo toos ah sidaas daraaddeed etoobiya waxay xaqu leedahay ayuu yidhi machadku inay ka qayb qaadato go'aanada iyo qaabdhismeedka lagu sugayo amniga baawalmandab qormadu waxay si gaar ah u tilmaantay xanibaad ay sheegtay in etoobiya loogu diiday inay yeelato saldhig ciidan oo badeed iyadoo jabuuti ay dhanka kalena martigelinayso ayay tiri quwado shisheeye isagoo machadku muujiyey in arrintaasi uu arko isdiido istaraatiiji ah ugu dambeyn machadku wuxuu marin badeedka bawlmandab ku tilmaamay marin si weyn muhiim ugu ah uguna tiirsan tahay etoobiya sidaa daraaddeed ayuu yidhi ilaalintiisa waa in laga qaybgeliyo etoobiya maadaama jabuuti oo keliya aysan ku filnayn si kastaba ha ahaatee fikradda noocan ah ayaa lagu sifeeyey xaalad hor leh oo etoobiya ay ku doonayso inay ku gaarto badda iyadoo marka hore isticmaalaysa siyaasado dabacsan islamarkaana iska dhigaysa mid ku dadaalaysa ka shaqaynta danta caamka ah ee gobolka warbixinta lagu qoray webka soomaali memo ayay taasi ahayd xubinta ugu dambeysa oo aynu kusoo qaadanayno hadalhaynta guudmarka amerikaha islaamiga ah ayaa waxay tahay ciidamo hor leh oo ka tirsan dowladda federaalk oo ku biiray safka maleeshiyaadka taabacsan cabdicasiis laftagareen waa warbixin lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan saacadihii lasoo dhaafee waxaa safka maleeshiyaadka hoostaga cabdicasiis laftagareen ku biiray siyaasiyiin ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed iyo ciidamo la socday ciidamadan iyo siyaasiga oo lagu magacaabo cabdiraxmaan shirfow ayaa kasoo baxay degmada qansax dheer ee gobolka baay waxayna si toosa ugu biireen maleeshiyaadka laftagareen iyadoo lagu soo bandhigay goobaha ay ku sugan yihiin askartan hubaysan oo ka mid noqday maleeshiyaadka laftagareen ayaan ahayn kuwii ugu horreeyey ee kasoo baxa safka dowladda federaalk islamarkaana ka yimaada degmada qansax dheere goosashadan isdabajoog ah iyo qulqulka askarta hubaysan ee ka baxay safka ciidamada xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa muujinaya khilaafka ka dhex jira askarta dowladda federaalk ee ku sugan gobolka baay iyo gaar ahaan magaalada baydhabo iyo duleedkeeda baydhabo ayaa noqonaysa magaalada ay ka goostaan tirada ugu badan ee ciidamada ka goosta dowladda federaalk waxayna tirada maleeshiyaadka laftigreen noqotay mid marba marka kasii dambeysa kordhaysa maamulka aadan madoobe ee awoodda ciidan loogu dhisay magaalada baydhabo ayaa wajahaya cabsi ay ka qabaan maleeshiyaadkan hubaysan ee degan duleedka baydhabo oo xarun u ah maamulka wuxuuna aadan madoobe mar waliba dowladda federaalk ka dalbanaya ciidamo dheeraad ah iyo awood hor leh oo uu isaga caabiyo culayska uu ku hayo laftigreen magaalada baydhabo ayaa xilligan noqotay furin dagaal oo saacad kasta filan karta weerar ay kala kulmaan ciidamada ku sugan ee dowladda federaalk iyo maamulka jooga halkaasi mayro haddii aynu eegno dhanka hadalhaynta ra-iisul wasaaraha kooxda riddada xamse cabdi bare ayaa waxaa la tilmaamay inuu maanta booqday goob ay ugu yeereen wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha haddaba qoraalkaasi ayaa markii lasoo dhigay mid ka mid ah beejadka kooxda riddada warbixinadu ay ku faafiso waxaa ku yaacay dadweyne aad u tiro badan oo ku dhow ilaa ay kun qof dhammaan dadkaasi waxa ay si adag uga hadleen dhibaatada magaalada muqdisho ay kaga hayso kooxda riddada gaar ahaan barakicintii ugu dambeysay ee lagu sameeyey dadka shacabka ah oo maanta ay ugu dambeysay qaar ka mid ah dadkii fikirkooda ka dhiibtay qoraalka lasoo dhigay ayaa waxa ay leeyihiin jannada xamse uu raadinayo ma ahan midii aan naqaanay sababtoo ah dadkii shacabka ahaa ayaa hortiisa habeen saq dhexe ay mamnuuc tahay in dadka lagu dhibaatoyo ama la weeraro lagu weeraraya mursal macna camiin qofay ugu qoran tahay ayaa wuxuu yidhi ciyaalkaas yaryar ayaad mustaqbalkoodii baabi'iseen maalin bay idinkala xisaabtami doonaan insha allah sidoo kale dad aad u tiro badan ayaa fikirkooda ka dhiibtay qoraalka lasoo dhigay maxamed xuseen xirsi qofay ugu qoran tahay oo sawir soo dhigay goobta ayaa wuxuu yidhi madaxda damiirka leh waa inay iscasilaan maantoo kale buu yidhi jamaal cabdi axmed ayaa isna qoraal soo dhigay wuxuuna yidhi jannadonow jahanamadon ha isku noqon cabdiqani cabdikareene sheekh cusmaan qof ay ugu qoran tahay facebook ayaa wuxuu yidhi jannado saan miya xasan jaamac oo la hadlaya ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa wuxuu yidhi adiga siyaasiyiinta kale waxaad uga duwan tahay inaad ilaahay sirtid baad rabtaa mana siri kartid waxaana kugula talin lahaa inaad wakhtiga ilaahay kugu talagalay inaad joogtid iska dhammayso laakiin ummadda ha hor imaan haddaad xishoonayso maxamed cabdi bajamaas ayaa wuxuu yidhi muxishoode waxaad janno ka shaqaysatay inaad shacabka dhibaatayso ha laakiin hubaal buu yidhi carruurtaada iyo kuwa wax duminayo inaysan raaxo arki doonin maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa wuxuu yidhi maanta waa adduun berina waa aakhiro asagoo soo dhigay sawirka carruurtii la barakiciyey guud ahaan xubinta hadalaynta iyo guud marka amrigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markana aan idinku wareejiyo walaalka maher maxmed iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuushayba
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maleeshiyaad hubaysan ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ay gacan ku haynta degmada marko la wareegeen maleeshiyaad hubaysan oo sheegtay in ay ka madax bannaan yihiin kooxda ridada soomaaliya muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay boqolaal maleeshiyaad hubaysan ah oo gudaha usii galaya magaalada iyagoona dejiyey calanka kooxda riddada iyo midka koonfur galbeed maleeshiyaadkan magaalada marka la wareegay ayaa sheegay in ay hoos tagaan maamul ay ugu magacdareen koonfur bari wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in askar iyo saraakiil ka tirsanaa kooxda riddada ee marka ku sugan ay gaareen deegaanka shalaambuud ee duleedka marka
للدين كبرى طوفان المآسي
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bakool wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi beelaha geeladle iyo jilible oo wada dega wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa diyadan loo kala xukumay waxaana diyada wareejiyey beesha jilible waxaana lagu wareejiyey beesha geelidle oo horey looga dilay laba nin kadib shaqaaqo dhex martay beelahaasi walaalaha ah ugu horeyn labada malaaq ee beelaha jilible iyo geelidle ayaa goobta munaasabadda ka hadlay waxaana malaaqa beesha jilible uu dhiggiisa reer geeladle ku wareejiyey diyadii labada qofood oo ahayd laba boqol oo geel ah waxayna isu cafiyeen soddon halaad iyadoo boqol iyo toddobaatanka neef ee soo hartayna lacag ahaan ay u kala wareegeen bismi illaahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wabacd may baan fadhiinaha dii kala qaadasho oo aan dhaxayta lamada beelood oo walaalo ee la araaw reer eelqoda beeli reer geelid iyo beeli reer jilible diidaas shaqaaqa inta ku hor hadhiidii dhataana kudhiidii walaalahan i unna oo ilaahay subxaana wa tacaala ka sababi lamalan walaalagan ee inimeyli ka dhammadaan madi dhammadaan baa caddasha kitaabka ilaahay xukun tagni lama boqol halaadni una oo beeli reer jilibleenani xukumi walaalagaana ku codsini ini walnin reebansadii oo caadada haaytay oo waa baan dhalani eed iyo eed wanaagninka suubiyagnin reeben soddon halaad taas oo madag hanii hertii boqol iyo toddobaatan halaad hanii hertii beesi kuweeldhini alaa neef afar boqol dollara ka qiimaysini boqoliyo toddobaatankii hoob afar boqolna ka dhowo maybaa lama nagadaase lixdan iyo siyeetun dollar beesadii adahayti oo qiibkumadeenna walaalagaana oo ehelkaanana ee horay insiini yati indambaytin haddan fadheyna ete labaatan iyo siyeetun iyo afar boqol taaragdilitiye belisedaad oo li'e kun afar boqol afarti siyeed yaka wareej yaahaya walaalkay ugaaska baali reer geeladle sheekh ibraahim koob yare yaka wareej yaahaya awsheeg ureeng ooli wareeg qalba fayla gacmo furung laafayla ooli wareeg intiinoo dhumatay allinin ignaxariisa intiinin rogdol alla haniin barakeeya ilaahay shaqaagatan oo kalena dhateeg maxkanaga awsheeg ureeng ooli wareeg baasadii wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الكس شاقيو ولا غاس ولا لغين لك الله هذا كهرنا قيبكم مدى هبهين قيبتين دنبايتي لواتي سيدكم أفر بغل آه يا إن شاء الله تعالى جيك الله يوريجي إن شاء الله تعالى ولا الكي xoolagii maya ka wareejiyey safa ilaah ka wareejiyey si ilaahay subxaana wa tacaala ba kitaabjayka sheegay wa adaa-un ileyhi biixsaanin si ilaahay aryaa walaalkaa ka wareejiyey jasaakum allahu khayr aljazaa walena insha allahu tacaala anina may ka wareejiyey hoolaagiyohay labaatan siyeedkii kun iyo afartii boqol walaaloy ahludamka haayeenno walaalkii dhammade ehelkan haayan bakreeji insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhankooda waxaa munaasabada ka hadlay awliyaa udamka iyagoo sheegay in xuquuqdii ay lahaayeen ee diyada ah qaybtii u dambeysay ay la wareegeen bismillaah ano ibdow eedan yarowla raaw lamada lang iina adeeradyo iina aha langna la araaw maana xuseen eedan yarowla araaw langna la araaw holbaalaha sun marka dadkaasoo diidiyo untaliin fadhiy diidiyaadi haytiyatii dabayaagahaytay oo dambe hayti antaninki wareeji waana qaadani aana oo keerow aliyadirow ahaa iyo lamadii qof oo horey liindili diido inta kale shal wareegni iyo ka qaadani marka insha allahu tacaalaa lanla araaw holbaala xasan xuseen imaana xuseen eedin lamadaasoo diido inta kuleeni qaarna horey lahan qaadadi ti in dambe aytina labaatan iyo siyeed kun afar boqol iyo hadda galanta ka dhegni ninka dambayti ilaahayo kama hasan muslimiintii oo howlaha ka shaqaytana ilaahay ajar iyo xasanaata ku sii ee muslimiinta ilaahay dhationa dhabka ku day intaasaa ka gaabee anoo keero ali dir asalaamu calaykum waraxmat an oo la raaw aliyo xasan xuseen la raaw oo dhacdadii intu ku dhiidi dadka walaalada ahaay laangna la raaw holbaala xasan xuseen madyara laanla raaw laanla araaw maano xuseen iidin madyara laanla araaw ilaahyaa mahadlee diidii inka dambe yana nasii sharaf i nidaam nasii inuuna raalli kaene wabilaahi towfiiq guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu